wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in miino la dhigay wadada dhinaceeda ay ku dhinteen laba askari islamarkaana laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan ayaa ka dhacay degmada hodan wariyaheena seinba abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho inta la og yahay laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa ku geeriyooday laba qof oo rayidna way ku dhaawacmeen kadib markii saakay agagaarka taleexee degmada hodan ee magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax miino dad goobjoogayaal ah iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa v o a u xaqiijiyey in gaari ay ciidamada booliiska wateen uu qarashu haleelay markii miino la geliyey wadada dhinaceeda lala beegsaday xilli uu gaariga halkaasi marayay islamarkaana uu sababay khasaaraha dhimashada i dhaawaca isugu jira qaraxa kadib waxaa goobta gaaray ciidamo boolis ah oo gurmad u fidiyey askarta qaraxa lala eegtay iyo dadka ay waxyeeladu gaartay hase ahaatee lama sheegin ilaa io hadda cid loo soo qabtay qaraxa dhacay sida ay wararku sheegayaan si kastoo ay ahaato xaafado ka tirsan degmada hodan ayaa dhowr jeer oo hore qaraxyo miino lagula eegtay ciidamada bil ka hor ayay ahayd markii qarax miino lala beegsaday gaari uu la socday taliya ku-xigeenkii hore ee ciidamada xoogga dalka waxaana qaraxaasi ku dhintay dad shacab ah oo mootobajaaj saarnaa oo ay ku jirtay hooyo iyo wiil ay dhashay xuseen babukar maxamed v o a muqdisho